bitasdiiq ay gaar ku noqonayso iyo wa takhliisihaa khalisideeda almudaarica ay khalisayso lilistiqbaal istiqbaal ay u khalisayso qawiya waxa xoog batay itisaaluhaa inay la xidhiidhsato bilficli inay la xidhiidhsato lafdan ay kala xidhiidhsato ow taqdiiran ay kala xidhiidhsato maadaamuu hashu ay tasdiiq u gaar tahay sow jumlooyinka ficilka ayay ku badan tahay maynaan soo odhan jumlooyinka ficiliyaadka hamsaha bas maynaan lan tasdiiqu jumlooyinka ficiliyaadku ku badan yahay midda kale ay mudaarica ay mustaqbal ka dhigayso waxa badan inay ficil uun gasho hashu ficil uun bayba gashaa kelmaddaa hal ah nin baa gabay dheer ka tiriyey iyada iyo tadafulkeyga iyo maraaxisha ay soo martay gabay dheer buu ka tiriyey waa naxwada laakiin gabaygaa iyo naxwada bal dib ugu noqda oo nuxaada rag baaba qabaa jumla ismiya waaba waa khalad hal caliyun jaaa haddii la yidhaha waa khalad bay qabaan nuxaada rag badan oo ka tirsani hal caliyun jaaa meeshay hashaasi ka arkayso ficil ismi lamaba geliyo waa kan sheekuna taqdiiran uu ku leeyahay taqdiiran hal caliyun jaaa haddaad luqa alcarabiya ku aragto hashu caliga ma galin eh jaaa ayaa meesha u kala qadaran hasha iyo caliga buu ku leeyahay meel uun hadday ficil ka arkayso ismigu mamnuuc buu ka yahay hasha waad garataan u malaynaya qawiya waxaa xoogoobay itisaaluhaa xidhiidhkeegii bilficli ay la xidhiidhsanaysay lafdan ay kala xidhiidhsanaysay ow taqdiiran ay kala xidhiidhsanaysay naxu hal yajiiu caliyun iminka ficilkii bay toos miyuu iman doonaa waa mustaqbalkiiya ma arkaysaa hal yajiiu caliyun miyuu iman doonaa aw hal caliyun yajiiu haddaad hal caliyun yajiiu tidhaa soo ismi ma galin ismigan kuma jirtee waa khalad taqdiirta ficil baa u kala dhexeeya caligaa haddaba markaad icraabaysid hal caliyun yajiiu oo kale kolkaad icraabaysid caligaa mubtade ka dhigi maysid hal xarfu istifhaamin mabniyun cala sukuun kolkaad tidhaa caliyun faacilun lificlin maxduufin lidalaalati maa bacdahu taqdiiruhu yajiiu yajiiu ficil mudaaric marfuuc wa rafcuhu dama daahira calaa aakhirihi caliyun faacilu lidalika alficli marfuuc wa calaamatu rafcihi dama daahira kolkaa caligani waa faacil ficil hasha dabadeed xadfan oo kan ka dambeeya uu ku tusinayo ayuu faacil u yahay halkaasaad garataan u malaynaya fa in cudila haddii laga leexdo can alficli haddaba ficil haddii laga leexdo hashu markay qalad tahay ee naxwiyiintu ay isla ogol yihiin waa tarkiibkan hashu ay ku jirto inuu ficil ka dhex muuqdo hadda hal caliyun yajiiu kolkaan idhaa saw hashu cali iminka ma galin oo ismiya laakiin tarkiibkaa maxaa ka dhex muuqda ficil oo yajiiu ah waa khalad haddaba markaas oo kale meesha hadduu ficil inuun joogo waaa waxaa la tilmaamaa ficilun bay ku jirtaa hashaasi ama lafdan ama taqdiir laakiin haddii tarkiibka ficil siduu u dhannaa laga laga tajriidiyo waa la ogol yahay markaa inay ismi gasho ficilba hadduuna meesha ka dhoweyn waana ujeedda weeyaan ujeeddo balaaqale weeyaan marka ficilka laga leexanayo fa in cudila haddii laga leexdo can alficli haddii laga leexdo ila alismina loo leexdo liibraazi maa kii muujintiisana loo leexdo yaxsulu xasilayey fii suurati alxaasil ka xasili doona ayaa sidii wax xasilay oo kale laga dhigaya kolkaa waa ogaan dalaalatan waxaana laystusinayaa calaa kamaali alcinaaya si weyn in loogu qasadsan yahay bixusuulihi xusuulkiisa kaana wuxuu noqonayaa haada alcuduulu cuduulkaasi ablaqa mid balaaqo badan fii ifaadati almaqsuud maqsuudka faa'iideyntiisa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan fahal antum shaakiruun war miyaad shukriyeysiin hal antum shaakiruun iminka waa hal waa lidalabi tasdiiq sow maayn waxayna ku badnayd inay jumla ficiliya gasho sow ma aha jumlada ficiliyadii maxay keenaysay istiqbaal sow ma ahayn oo ma beri dambead shukriga la iman doontiin sow ma ahayn beri dambe oo soo socda hadda iminka ma aha beri dambead shukri keeni doontiin sow ma ahayn maxaan soo ogaanay jumla lismiyana inay maxay keensato dawaam sow ma aha iminka maxaa lagaga qasadsan yahay shakri shukriga ma inaad beri dambe la timaadid mise weligaa inaad saakirahatid ba lagaga qasadsan yahay weligaa inaad saakirahatid haddaba macnaha jumla ismi jumla lismiya ayaa balaaqo badan in la keeno oo ficiliyadii laga leexdo oo la yidhaahdo fahal antum shaakiruun war weligiinba shaakiriin horta ma tihiin e hadda beri dambe miyaad shukri la imanaysiin ma aha weligiinba shaakiriin ma tihiin fahal antum shaakiruun war niman shaakiriin ah oo mar kasta shukriyaya ma tihiin ilaah waa nacam mar kasta waan shukriyeynaa fa haada tarkiibu tarkiibkani adallu wuu tusin badan yahay calaa talabi shukri shukriga dalabkiisa min qowlika qowlkaaga hal tashkuruun miyaad shukriyi doontiin wadaalika kaasina lianna alficla ficilku laazimun bacda hal hal bacdigeed waa laazim buu ku leeyahay hal bacdigeed maxaa mar mar kasta laazim ahaa in maxay la keeno in ficil la keeno sow maahayn oo dee hashu ay jumla ficliya gasho walcuduulu canhu ka leexashada ficilkii laazimka ahaa laga leexdayna yadullu wuxuu ku tusinayaa buu ku leeyahay calaa quwati daaci daaciga xoog badnidiisa lidaalika kaa kugu deeqay kugu yeedhaya limaa dukira waa wixii dee la soo sheegay limaa dukira wixii iminka aynu soo sheegaynay ee mar kasta inaad shaakir noqoto adii lagaa rabay weeyaan ee shukriga beri dambuun aadan la imanin fanigani aayaadka qur'aanka aayad aayad buu kugu macnaynayaa haddaad fahamtay fahal antum shaakiruun jumla ficliya fahal tashkuruun iyo fahal antum shaakiruun farqiga udhexeeya balaaqada ku jirta ilahay ku xamdi haddaadan fahmin isku day sheekhow inaad fahantid fahal tashkuruun iyo fahal antum shaakiruun farqiga udhexeeya waayo balaaqadu marba aayad qur'aana lasoo qaadanayaayo si fiican lagugu qayaxaya si fiican baa lagugu caddaynaya iminka haddaad fahal tashkuruun ilaahayna odhan lahaa miyaad mar dambe shukri la imanaysiin weeyaan laakiin fahal antum shaakiruun mar kasta carabka shukriga ma ku haysiin weeyaan mar kasta carabka shu way kala balaaqo badan yihiin soo maaha aad bay u kala balaaqo badan yihiin athani ka thanigiihi waa tambiihaad buu inoo soo qabtay soo maaha tambiihaadka mid awala buu inoo ayuu inoo sheegay hashu inay mudaarica ay u badan tahay buu inoo sheegay inay jumla ficliya u badan tahay haddii laga leexdana inay balaaqa keensatay inay hashu mudaarica mustaqbalka dhigtana way inoo sheegay waa kii awalka ahaa bal kan taanigaana aynu eegno athani ka taanigiihi hal kelmadda hal ihi nawcaani laba nooc bay u qaybsantaa basiidatun midi waa basiito wa murakabatun midina waa murakab hal basiito ah iyo hal murakab ah ayaa kala jira haddaba meel kastoo iminka hal lagu arko su-aashaa waa lagu weydiinaya jawaabteeda ma haysataa hal waa basiid iyo murakab labadaa kolba midkay tahay baa lagaa rabaa jawaabta hasha basiitada ah waa hasha laysku weydiiyo shay jiridii iyo jirid la-aantii hal jaaa caliyun haddaan idhaahdo maxaan iminka isweydiiyey hal jaaa caliyun imaatinka caliyun baan isweydiiyey inuu jiriyo inuuna jirin saw maaha basiidaa loo yaqaanaa hal jaaa caliyun oo kale fal murakabadana isagaa inoo tusaalayn doonaa falbasiidatu basiidadu hiya basiidadu allatii ta weeyaan yustafhamu bihaa laysku weydiiyo can wujuudi shayin shay wujuudkii ayaa laysku weydiiyaa fii nafsihi naf ahaantiisa uu jiro shaygaasi inuu jiriyo inuuna jirin hal jaa caliyun imaatinka cali muu jiraa mise ma jiro weeyaan fii nafsihi aw cadami wujuudihi naxw hal ilcanqaa'u mawjuudatun canqa waa shimbirkii aynu ka soo warramaynay ee hindiya ay ku sheegayeen shimbirka zamakshari xikaayadaa aynu udabada ka soo xikaayoonnay xikaayo aan ahayn ayuu sheekheenan inooga soo guurinayaa xikaayadan zamakshari laga soo guurinayaa shibhul itifaaq weeyaan hadda iyadu la soco tii hore udabadunbay u gaar ahayd oo qariib bay ahayd laakiin tani waa shibhul itifaaq oo xataa kitaabkan dib waxaad uga heli doontaa adabkuunu gaar maaha xataa usuulu fiqiga oo kale dib ugu noqo insha allah berigii aynu maraynay kitaabka yaalahay maxaan idhahdaa maraaqi sacuud maraaqi sacuudka waa inagii ku marnay kolkaa maraaqi sacuudka dib ugu noqo xikaayadan zamakshari laftarkeega unbu isna kusoo xikaayoonaya kolkaa waxaa jira hal shimbirkan yaree canqa ah zamakshari xikaayadiisanba inta badan ayaa aad u badan zamakshari wuxuu tilmaamayaa inay ahayd haad weyn bay ahayd haad aad u weyn bay ahayd shimbirtaasi wuxuu leeyahay adduunkan intaynu midab ku naqaano oo dhanna waa laga helayay midab kasta wuu leeyahay midabku de waa wax jira inkastay soomaalidu midabka ayna waxba aqoon u lahayn midabada inagu waxaynu nahay dadka ugu aqoonta daran baynu ku jirnaa midabku waa wax jira oo caddaankan iyo iminka markaa de eegeysid midabadan kolkaad eegeysid masaajidkan ba kolkaad eegeysid midabkiisu isku mid maaha falsafada waxay aaminsan yihiin midab inuuna jirin caddaan iyo madowbe inuuna jirin bacdulfalaasifa aad aaminsan tahay wax cad iyo wax madowbe ma jiraan bay qabaan iyagu waa indhaheennan un bay leeyihiin iminka rinjigan masaajidkaa cad ama nuuraddan cad kolkaan sii eegeyno diksigu hadduu sii eego indhahaa yaruu diksigu leeyahay inay madow inuu madow u arkayaa laga yaabaabay qabaan kolba indhahan xayawaanka ee kala duduwan unbaa indhuhu midibo noocun bay kuu sawiraysaabay qabaan kolkaa waxa weeyaan midabku ma jiro bay qabaan oo casaan iyo madowtoona ma jire waxaan midabka la leeyahay indhuhunba kolba shakli u yeelaya kolkaa dhurwaagu kolkuu waxeegay iyo inagu kolkaynu waxeegayno mar le isku midab u arki mayno wax qura bay ku leeyihiin haddaba midabadu waa wax jire waxba waxba falsafada ha raacin ee aragtidoodae ana alcanqaa shimbirkaa canqiihi daa'ir buu ahaa haadweyn buu ahaa midab kastana wuu lahaan jiray asxaaburasi waa niman qur'aanku ka warramay waktigoogii ayuu noolaa laakiin ciyaalka ayay la tafi jirtay ciyaalkii qaybsan jirtay qaadan jirtay ciyaalka meelahaa maraya intay soo boodo sidii mastuuraagii soomaalidu ay sheegi jirtay ee dadka kusoo degi jirayuun ay intay la soo boodo ayay ciyaalkaa qaadan jirtay oo meelo fogfog oon la garanaynin ay ciyaalka kusoo cuni jirtay bay yidhahdeen kolkaa nebigoogii ayay ku dacwoodeen saalix ahaa calayhi salaam saalix baa dee habaaray haadkii haadkii markuu habaaray ilaahay wuxuu ku tuuray baa layidhi meel aad u fog kolkaasuu dee sidii ayay ku geeriyootay ku dhimatay tafiirna kamayna tegin ba ilaahayne waa bilaa tafiir kolkaa canqaa mugri bay yidhahdeen waa kii matnigu inagu odhan jiraan malaynaya maraaqi sacuudku canqaa mugribin madaahibka kolkuu ka hadlayay haddaba iminka iminka canqaa inaynu sharaxno maynaan doonayna hal basiitaa ayaan doonayna inaynu sharaxno hasha basiitadiihi hiya latii waata yustafhamu biha laisku weydiiyo can wujuudi shayin shay wujuudkiisa fii nafsihi iskii uuna u jiro aw cadamu wujuudihi ama wujuudliidiisa naxw halil canqaau haadka canqaha la yidhaah mawjuudatun miyuu jiraa iminka shay un baan wujuudkiisa iyo wujuud la-aantiisa isweydiina ma garanaysaa halil khillu saaxiibka alwafiyu ee wax kaste kuu oofinaya mawjuudun iminka miyuu jiraa nin saaxiiboo wax kaste kuu oofini miyuu jiraa talow iminka mise ma jiro waad garatay baan u malaynaya hal ilkhaliyu lwafiyu mawf hal ilkhilu lwafiyu mawjuudun hasha noocaas oo kale ah hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri oo kale hasha noocaas oo kale ihi waa basiito oo shay inuu jiriyo inuuna jirin baa laisku weydiinaya waalmurakabatu hasha murakabka ihi hiya iyadu allatii taweeyaan yustafhamu biha laysku weydiiyo can wujuudi shayin shay inuu sugan yahay lishayin shay kalena uu u sugan yahay shaygani shaygaa miyuu u sugan yahay mise uma sugno aw cadami wujuudihi lah naxw hal ilmariikhu maskuunun mariikhu miyuu xasilan yahay mise u dhaqdhaqaaqa maskuun miyaa mise u dhaqdhaqaaqa waa burjigan mariikhu ma maskuun baa mise maskuun maaha kolkaa iminka waxa weeyi shaygaasi shaygaa miyuu u sugan yahay buu doonayaa inuu ina yidhaah mariikh isaga halkaa iska dhig mariikh laguma weydiinayo mariikh miyuu jiraa mise ma jiro miyaa layna leeyahay haddii la leeyahay mariikhu ma wax mawjuuda mise wax mawjuuda ma aha muxuu noqon lahaa basiiday noqon lahayd laakiin iminka waxaasi waxaamuu u sugan yahay mise uma sugno weeyaan kolkaa dhaqdhaqaaqa iyo xasiloonku xasilidu taagnidu miyay u sugan tahay mariikha mise uma sugno waa shaygaasi shaygaa muu u sugan yahay waa hal murakaba ah ayay kolkaa noqonaysaa macnahay murakab ka tao waa dee laba shay laba shay oo laysku su laysu laysku sugayo ama laysku laysku sugayn halinabaatu halinabaatu xasaasun waxaan soo bi soo baxaa dareen miyuu leeyahay mise male bimacnaa nabaadku ma mawjuud ba mise mawjuud maaha laguma le samahan arkaysid haddii lagu leeyahay nabaadku ma mawjuud ba basiiday noqon lahayd waxaa lagu leeyahay xasaaska oo dareenka ihi nabaadka miyuu u sugan yahay mise uma sugno waad aragtaa hal ataa cala alinsaan markii dhaweyd basiitada ayuu carabku igaga dhacay waa qaybtan murakabka ah hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri waa qaybtan murakabka ah weeyaan iska dhaaf waayo insaanka laguma weydiinayo wujuudkiisa iyo wujuud la-aantiise waktigaasi inuu insaanka u sugan yahay xiinkaasi iyo inuuna u sugnayn ama inuu u yimid iyo inuuna u imanin ayaa lagu weydiinaya waa qaybta murakabka ah waalmurakabatu murakabadu hiya iyadu allatii taweeyaan yustafhamu biha laysku su'aalo can wujuudi shayin shay wujuudkii lishayin shay kale ugu jiro aw cadamu wujuudihi iyo wujuud li'idiisa lahu isagaa uuna u joogin naxw halil mariikhu maskuunun miyuu xasilan yahay mariikhaasi mise ma xasiloono oo kaleba weeyaan halil nabaatu xasaasun nabaadku xasaas miyaa dareen ma leeyahay mise dareen male oo kaleba weeyaan waxa weeyaan tambiihaadkii kii labaad baynu iminka ka soo baxnay sow maaha intaa yar hashaa basiitada iyo hashaa murakabada ah maasha allah waxaan u malaynayaa khatiibulkazawinigunba si fiican u sharxa kitaabkaa ka hor sharaxa waafiya inaydan ka helin baa laga yaabaa waa in yaroo sheekhani ka soo qaatay laakiin balaaqadii hore aynu soo dhigan jirnay intaa yara basiidka iyo murakabada weli inoogumayn soo darin saa waad la socotiin jawaab balaaqal waadixada inooguma soo darin kuwii ka horreeyey inoogumayn soo darin waad la socotaa baan umalaynaya athaliska saddexaad hal kelmadda hal ihi laa tadkhulu gari mayso cala almanfiyi lix shay bay hashu mamnuuc ka tahay lix shay luqa alcarabiya lix shay bay mamnuuc ka tahay haddaba markaad hadlaysid iska ilaali inaad lixdaa shay mid kamida uun halgelisid lixdaa shay midna looma baahna inaad halgelisid waa inaad lixdaba ka ilaalisid lixda shay ee hashu ay mamnuuca ka tahay ayuu doonayaa qaybtana inuu inoogu soo ururiyo athalis hal kelmadda hal ihi laa tadkhulu ma gasho cala almanfiyi shay manfiya musbatka unbay gashaayo wax manfiya ma gasho falaa yuqaalu lama yidhaahdo hal lam yafham caliyun malaha cali waxba ma fahmin miyaa cali ma fahmin miyaa saa odhan maysi sow lam yafham manfi maahoo lam lama gelinin hashaasi mamnuuc bay ka tahay hashaasi mamnuuc ayay ka tahay walaa cala almudaarici mudaaricana ma gasho alladii mudaarica oo huwa lilxaal mudaarica xaalkaa ma taqaana waa kii marka dhaweyd soo maynaanan hashu maxay u gaar tahay baynu lahayd mudaarica mustaqbal bay ka dhigtaa soo mahayn mudaarica xaalka ah ma gasho falaa yuqaalu lama yidhaahdo hal taxtaqiru caliyan iminka cali baad yasaysaa walxaal huwa shujaac isagoo iminkadan geesiya isagoo xaaladan shujaacaad haddana yasaysaa waa khalad hal taxtaqir miyaad yasaysaa ma odhan kartid waayo waa xaal oo dee iminku dhacaya iyo sid iminka dhacaysa kuma weydiin kartid walaa calaa inna kalaam ay inna lagu bilowdayna hal dusha kama gelin kartid oo falaa yuqaal lama yidhaahdo hal ina alamiira ninka amiirkiihi musaafirun miyuu socoteeye kalaamkaasina waa khata luga alcarabiya marka la joogo walaa cala ashari shardigana dusha lagama geliyo oo falaa yuqaalu lama yidhaahdo hal idaa zurtuka tukrimunii haddaan ku soo buuqdo miyaad i sharfini hashaasi iminka maxay dusha ka gashay idaadii shardiyada ahayd sow maaha waa khalad weeyaan iyaduna walaa calaa xarfi alcadfi xarfulcadafna dusha kama gasho buu ku leeyahay oo falaa yuqaalu lama yidhaahdo hal fa yataqadamu aw hal uma yata'ahar hal fa yataqadam miyuu dib u dhacayaa een hal fa yataqadam miyuu horay usoo galayaa aw hal uma yata'ahar ha yataqadam xarfulcadafka amaa fa ka dhig amaa uma ka dhigo kalaam xarfulcadaf uu ku jiro hasha dusha kasii gelin kari maysid waa mamnuuc xarfulcadafka oo dhan ba walaa calaa walaa cala smin ismina dusha ka gelin maysid bacdahu ficilun ficiluu ka dambeeyo ismiga hadduu ficil ka dambeeyo dusha ka gelin maysid falaa yuqaalu kolkaa lama odhan karo hal basharan mina waaxida natabicuhu hal basharan a basharan sow ma ahayn eeg waxaanoo kale hamsooyinkaa loo ogol yahay dee hal basharan mina ma bashar annaga nagamida waaxidan oo kelidiiya ayaanu natabicuhu raacayna hamsun baa loo ogol yahe wax kale looma ogolo abasharan mina waaxidan natabicu ilaahay xikmaddu uga leexday hasha ayaad garanaysaa waxaasoo dhani waa mamnuuc waxaa iminka aynu tirinay dhammaan wada mamnuuc weeyaan lixdaa tallaabo tambiihaadkii yaraayu hasha inooga qabtay saddexdaa qaybood buu inoo soo sheegay bikhilaafi alhamzati hamsaha si khilaafkeed weeyaan oo fa innahaa hamsuhu tadkhulu way galaysaa calaa jamiici maa dukira wax alla wixii iminka aynu soo sheegnay siduu u dhannaa hamsuhu wuu galayaaye la soco buu ku leeyahay araabic weli tambiihii baa inoo socda ka afraad baqiyatu adawaati alistifhaam adawaadka adawaatulistifhaamka loo yaqaanaa baaqigooga mawduucatun waxaa loo dejiyey litasawur baa loo dejiyey faqad oo keliya wahiya iyaduna maa weeyaan wa man weeyaan wa mataa weeyaan wa ayaana weeyaan wa kayfe weeyaan wa ayna weeye wa annaa wa kam wa ayun intaaba maxaa loo dejiyey wada tasawur walihaadaa yakuunu aljawaab jawaabku wuxuu noqdaa macahaa kuwan macooga bitacyiini almas-uuli canhu kolba ka laysweydiinayo in laysku magacaabo laakiin nacam iyo laa marnaba layskugu jawaabi maayo nacam iyo laa waa mamnuuc ka afraad iyo adawaatulistifhaamka koob iyo tobankii labaynu soo sharaxnay labadaa unbaa inta badan maadaamay xuruuf yihiin sharaxa waafiga ah labadaa unbaa qaata ka saddexaad iyo ka afraad waa maa iyo man weeyaan maa lafdiga maa ah mawduucatun waxaa loo dejiyey lilistifhaami in laysku weydiiyo can gayri alcuqalaa'i cuqalada waxaan ahayn wa yudlabu bihaa wa waxaa lagu dalbaa iidaaxu lismi in ismiga la caddeeyo naxwu malcasjud war bal ereyga casjuda ii sheeg macnihiisa malcasjud waa ismiga ismigii baad sharxaysaa iminka malcasjud iidaaxu lismi ismigaa caddee maxaad ku jawaabaysaa fa yuqaalu fi ljawaab inahu dahabun war waa dahab casjudku haddii malbashar lagu yidhaha maxaad odhanaysaa oo magacan bashare la garan la'yahay inahu insaanun waa insaan baad odhanaysaa aw aw yudlabu waxaa lagu dalbaa bihaa maada waxaa lagu dalbaa bayaanu xaqiiqati lmusamaa musamaha xaqiiqadiisa in la bayaamiyaa lagu dalbaa iminka ismi baa la caddaynaya ma garanaysaa oo markaa magac kaluu leeyahaa lagu jawaabayey magacan magac kaluu ahaa oo muraadif u ah ayaad ku jawaabaysaa marka ismiga la sharxayo iminkana waa xaqiiqo oo xaqiiqada jinsigii iyo fasalkaa lagu jawaabaa laakiin waxaan ka xumahay jinsigii iyo fasalka in mantiqa insha allah aad ku fahmi doontiin jinsigii iyo fasalka waxaa la odhan jiray waxaan baa lagu jawaaba shay kastiba jinsi iyo fasal buu leeyahay kolkaa markii lagu weydiiye xaqiiqada shayga lagu weydiinayo jinsigiisa iyo fasalkiisa shay kastiba wuxuu ka kooban yahi kasoo uu ka kooban yahaa jira jinsigu waa waxa lala wadaagsado iminka insaanka oo dhani jinsi buu leeyahay laynala wadaagsado waa maxay waa nolosha weeyaan nolosha wax inoo gaar ah oo insaankani makhluuqa kale oo dhan uu kaga duwan yahayna waa jiraa waa maxay waxaa inoo gaarkiihi waa fikirka iyo hadalkaa toosanuu ilaahayna siiyey kolkaa fasal baa loo yaqaanaa waxa aan makhluuqa kale kaga faslanahayn kaga soocannahay mar kaste oo haddaba shay lagu weydiiyo haddii xaqiiqadiisa aad doonaysid jinsigii lala lahaana waad sheegi jinsiga lala leeyahayna waad sheegi fasalkii uu waxyowga kale kaga duwanaana waad sheegi haddaba mal insaan haddii lagu yidhaa oo maadaa aad ka dhigatid iidaaxu sharax inahu bashar baad odhanaysaa soo ma ahayn haddii mal insaan lagu yidhaa oo xaqiiqada insaanka a lagu weydiinayana xayawaanu naatiq baad odhanaysaa xayawaan waa jinsigii lagula lahaa naatiqna waa quwadii iyo fikirkii iyo hadalkii toosnaayu ilahay ku siiyey eed makhluuqa kale kaga soconayd weeyaan aw yudlabu bihaa waxaa lagu dalbaa bayaanu xaqiiqati اlmusamma musamaha xaqiiqadiisa oo la bayaamiyo naxwu mashamsu baa lagu yihi mashamsu waa maxay shamsadu mashamsu kolka lagu yidhaa iminka waa inaad jinsi iyo fasal sheegtid jinsiga shamsada lala wadaaga ma taqaanaa waa kowkabnimada eeg dayaxa kowkab baa la yidhaahdaa xidigahana kowkab baa la yidhaahdaa cadeedana kowkab baa la yidhaahdaa intaba kowkab baa laisla yidhaha laakiin maxay waxa kaloo dhan kaga soocan tahay nahaarinimo kuwa kaleo dhan maalintii miyay joogaan maalintii ma jooga fas kolkaa jinsigiina waa kowkab fasalkiina waa nahaari ma shamsu haddii lagu yidhaah oo tusaale ahaan xaqiiqadii lagu weydiinayo maxaad ku jawaabaysaa kowkabu nahaariyun waa kowkab maalintii baxa baad odhanaysaa kowkabka maalinka baxa ayaa loo yaqaanaa haddaba waxaad dareemaysaa markii fircoon edebdaridiisa aayaddan horey waxaynu ku soo marnay kitaabkeenni kale markii fircoon edebdaridiisa uu muuse la hadlayey uu ilaahay weydiinayey ilaahay muxuu ku weydiiyey wamaa rabbulcaalamiin saw maaha wamaa rabbulcaalamiin caalamiinta rabbigooga ii sheeg buu yidhi laakiin muxuu damcayey ma inuu ereyga rabbiya doonayay in loo sharxaad moodaysaa ereyga rabbiya uu garanayaayo waa nin lugawiya xaqiiqada rabbulcaalamiin buu doonayaa inuu helo maana uu ku weydiiyey maad waa tii xaqiiqada wamaa rabbulcaalamiin xaqiiqada ilaahay ii sheeg muxuu ka codsaday kolka xaqiiqada haddii la weydiiyo sifaad maad ku jawaabi kartaa sifaadka waa ceeb ninan luqada garanayn baa sifaad ku jawaaba xaqiiqadii baan rabaa buu leeyahay muusena kolkaasuu ku adkaysto kolkaasuu yihi rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin samaawaadkan iyo ardadan iyo waxaan o dhan rabbigii lahaa weeyaan fircoon ma dareemaysaa muxuu yidhi qaala lilmala'i xawlah alaa tastamicuun dhegaysta buu yidhi maadii xaqiiqadan wax ku weydiiyey wuxuu iigu jawaabay wuxuu tilmaamayaa uu fircoon kolkaa ishaarayaa inuuna muuse luqadaba garanaynin maadii xaqiiqadan wax ku weydiiyo sifuu iigu jawaabay ana xaqiiqan ka rabay buu yidhi jinsi iyo fasal baan ka rabay muxuu sii waday muuse wuu dareemo ogaan buu ugu sii celiyo rabbulmashriqi waalmagribi wamaa baynahu waa kii aayadda qur-aankaa sii waday waa ka dee yidhi qaala haddana muxuu ku yidhi ina rasuulakum aladii ursila ilaykum wuu waalan yahayda maxaa keenay kula tahay muuse ma wax uu waalan yahay uu ku mutaystaa lagu yidhi keliya wuu waalan yahayda fircoon uu la soo degday waxa keenay maa xaqiiqo ah wax lagu weydiinayo jinsigiiyo fasalkii buu garan waayey kolkaas sifaadun buu la kacay sifaadna looma baahnayn kolkaa maa kolka wax lagugu weydiinayo muuse jawaabtaa wuxuu u bixiyey waxaa jira waxaynu kitaabkeenna kale ku soo qaadanay kitaabkeenna kale usluubulxakiim ma garanaysaa usluubulxakiim waa usluubulxakiimka laftarkiisii weeyaan fircoonow nacas baa tahe su-aasha inaad ilahay xaggiisa iga weydiisid maahee ood ilaahay jinsi iyo fasal inaad iga weydiisid xaq uma lihid waayo jinsigu waa maxay waa wax adiyo wax kale idinka dhexeeyood wada leedihiin sow maaha dee ilahay ma meel buu inaga shabahaa ama wax kaluu ilahay meel ka shabahaa jira ya wuxuu doonaya in mushaabaha yar la keeno in jinsi wax kale uu la sida niminka nolosha innaga ay xooluhu inoola wadaagaan oo kale wax ilaahay lala wadaagu doonayay in la keeno kadibna fasal haddana meesha lasii keeno kolkaa muusena taasuu ka dagaalamayo wuxuu lahaa dee ilaahay tashbiih marnaba ku lagu sifayn karaya maaha fircoonow buu lahaa iska ilaali haddana aw yudlabu bihaa waxaa lagu dalbaa bayaanu xaqiiqati lmusama musamaha xaqiiqadiisa oo la bayaamiyo naxwu ma shamsu oo kaleba weeyaan fayujaabu waxaa lagu jawaabayaa biannahu kowkabu nahaariyun kowkab nahaariya inuu yahay aw yudlabu bihaa waxaa lagu dalbaa bayaanu sifati sifada oo la bayaaniyo naxwu maa khaliil baad odhanaysaa wa jawaabuhu jawaabtuu bixinayaana tawiilun aw qasiir maalan dheran ma maa khaliilun kolkaa tana miyuu dheer yahay mise u gaaban yahay weeyaan kolkaa tawiilun aw qasiir baad jawaabta ka dhigaysaa wa taqacu waxaa dhacaysa hal albasiitatu hashii basiidada ahayd ma garanaysiin aynu ka soo baxnay tartiibku waa saxe hamoodina sheekhu halkan inuu ku khaldamay oo hashii basiidada ahayd buu dib inoogu celiya ha odhanin wa taqacu way dhacaysaa hal albasiidatu hasha basiidadiihi fi tarkiibi alcaqliyi tarkiibka caqliga ah fi tartiib baan ujeeda tartiibka caqliga ah caqligu tartiib buu sameeya ash- umuurtu caqliga way ku tartiibsan tahay sallaanadan caadigeed wax ku fuushaa soo tartiib male umuurtuna noocaasay caqliga tartiib ugu leedahay tartiib ayaa jira caqli xagga caqliga ah abwaabtu tartiib bay leedahay abwaabtan caadigeed taqaanaaba tartiib bay leedahay tartiibka caqliga ah markaynu eegno hasha basiidadii waxay dhacdaa bayna maa maada dhexdeeda allatii taasoo lisharxi lismi u ahaatay iyo walatiita lilxaqiiqati u ah hasha basiidadii tartiibka caqligaa waxay war kasta dhex dhacdaa maada ismiga lagu sharxi jiray iyo maada xaqiiqada lagu sharxi jiray dhexdooda marka koobaad waxaa lagu odhanayaa mal insaan sow mal insaan laguma odhan kolkaa maxaad odhanaysaa lafdiga insaan ii sheeg baa lagu yidhi innahu basharun so waa bashar maadan odhan oo insaankii basharku maadan macnaynin hal ilbasharu mawjuudun amtii basiidada hashii basiidada ahayd ba halkaa imanaysa waxa basharka la yidhaah miyuu joogaa mayna hal basiida ahayn mu- hal ilbasharu mawjuudun nacam baad odhanaysaa halkaa maxaa imanaya maa huwa amtii xaqi maadii xaqiiqada ahayd ayaa halkaa dambe dhacaysa maadaamu wax jira yahay maa huwa iminka macnihiisa iyo cadday haddaba kolkaa marka hore maadii maxaynu la nimid maadii waxaynu la nimid kolka hore lisharxi lismi ahayd markii ismigii lagu caddeeyey ayaa ismigan waxaan musamihiisii inuu joogiyo inuuna joogin wax jira iyo wax jira inuuna ahayn ba haddana hashii lagugu weydiiyey basiidada ahayd markii hashii basiidada ahayd aad caddaysatayna waxaa lagu yidhi haddaba xaqiiqadiisa ii sharax kolkaa markii ismiga lagu weydiiyo eeg hadda mal bashar haddii lagu yidhaha waa maxay basharku inahu insaan kolkaa tidhaa maa huwa un meesha ma taalo waayo isagoo insaana wax waxaa jira magiciisa lahayo laakiin daatadiisa inqiraado ku dhaco baaba'ay baa jira xaqiiqadiisa sheeg lagu odhan maayo inuu jiriyo inuuna jirin baa lagu weydiini hashii basiidada ahayd ba haddaba halkaa soo galaysa marka hashaa basiidada lagugu weydiiyo waxaan inuu jiriyo inuuna jirin eed kolba midu sheegto ayaa dee maadii lisharxi xaqiiqa ahayd ayay iyaduna meesha imanaysaa iminkayna si fiican ufahanteen baan umalay wataqacu way dhacaysaa hal albasiidatu hasha basiidadiihi fi tartiibi alcaqliyi tartiibka xagga caqliga ah bayna maa maa baynkeega ayay dhacaysaa allatii maada oo lisharxi lismi ismiga sharxiisa u ah iyo walatii ta lilxaqiiqati xaqiiqada u ah faman yajhal ninkaan garanaynin macna albashari basharka macnihiisa ninkaan garanayn maalan tusaale ahaan yas'alu awalan marka hore wuxuu weydiinayaa bimaa ayuu ku weydiinayaa can sharxihi sharxiisa fayujaabu waxaa loogu jawaabi biinsaan baa loogu jawaabi uma bihal buu ku weydiinayaa albasiidati ee basiidada ahayd can wujuudihi inuu jiro fayujaabu binacam baa loogu jawaabaya uma bimaa buu ku weydiinayaa can alxaqiiqa can xaqiiqatihi xaqiiqadiisa fayujaabu bixayawaani naatiq baa loogu jawaabaya waadix baan u malaynayaa waman lafdiga man ah mawduucatun waxaa loo dejiyey lilistifhaami istifhaam baa loo dejiyey wa yudlabu bihaa waxaa lagu dalbaa tacyiinu alcuqalaa'i cuqalada in lagu cayimo ka qowlika odhaahdaadaba weeyaan man fataxa misra masar ayaa furtay wanaxwu man shayada alharama alakbar ahraamtan kooga akbarkee weyn ayaa dhisay oo sameeyey haramkan weyn ayaa sameeyey uu ku leeyahay waman shayada ayaa kale dhisay alqanaatira qanaatirtii buundooyinkii alkhayriya ee khayriga ahayd qanaatirtaa khayriga ana ayaa dhisay buu ku yidhi intaba mantaasi waa dee nin caaqil ah oo inaad tacyiin ku samaysid la rabo ka shanaadka lixaad mataa wa ayaan waa mataa iyo ayaana mataa lafdiga mataa ah mawduucatun waxaa loo dejiyey lilistifhaami in laysku weydiiyo wax wa yudlabu bihaa waxaa lagu dalbaa tacyiinu zamaani zamanka in la cayimo sawaa'an waxa siman akaana ahaa zamanku maadiyan maadi ahaa aw mustaqbalan ama mustaqbal ahaa halkaa awdaayar waxa ka macaan ambaa ka macaan akaana hamsahaasi sow maaha litasawur mucaadile maan loo baahnayn sawaa'un waxa siman akaana ahaa maadiyan maadi ahaa am mustaqbalan mustaqbal ahaa waa amtii amtii dee amtii yarid way halkaa awda uu inoo dhigaya culimada barh ka mida ka hadla awda halkaa kalo halkaasoo kale dhacdiyo sow ilaahay aandartahum am lam tundirhum lama odhan mise aw lam tundirhum baa la yidhi am lam tundirhum naxw mataa tawallaa goormuu tawaliyey alkhilaafata khilaafada cumaru cumar mataa tawalla alkhilaafata cumaru muna maadi ahayn mataada dee zamanka maadigaa la isku weydiiyaaye wa mataa naxdaa goormaynu ku guulaysan doonaa bilistiqlaali madax banaani goormaynu madax banaani heli doonaa mayna lilmustaqbal ahayn mataada zamankaa la isku weydiiyaa zamankaasi mustaqbal iyo maadi midkuu dooni ha noqdo wa ayaana lafdiga ayaanaana mawduucatun waxa iyadana loo dejiyey lilistifhaami in wax laysku su'aalo wa yudlabu bihaa waxaana lagu dalbaa tacyiinu zamaani zamanka in la cayino almustaqbal ee mustaqbalka ah khaasatan gaar ahaan ayaana zamanka mustaqbalka unba iyadu gaar tahay wa takuunu fii mawdici tahwiil meelaha wax aad loo tahwiilinayo tahwiil ee shiddada la sheegayo ayaa la adeegsadaa iyo to- iyo wa tafkhiim duuna hayrihi ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan yas'alu waxay weydiinayaan ayaana yowmulqiyaama goormay qiyaamadu iman doontaa ayaana qiyaamadu waa wax soo socda dee wakti soo socda wey waa lilmustaqbal waana tahwiil oo dhibaata ku jirta ayaana yowmulqiyaama ka toddobaad ilaa ka koob iyo tobnaad kayfa iyo wa ayna iyo wa anna iyo wa kam iyo wa ayun kayfa mawduucatun waxaa loo dejiyey lilistifhaami in wax laisku weydiiyo wa yudlabu bihaa waxaana lagu dalbaa tacyiinu alxaali xaalka in la caddeeyo ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan fakayfa ji'na fakayfa idaa ji'na xaalku muxuu noqonayaa marka aanu nim- la nimaadno min kulli ummatin ummad kastaba aan kala nimaadno bishahiidin mid ku markhaati kaca kayfadaasi waa xaal ummadda xaalkeegu suu ahaani may faraxsanaanayaan see ay noqonayaan وka qwli شhaaciri gabayaaga qowlkiisaba weeyaan وkayfa akhaafu الفqر aw أxram الغinى وra'yu amiir الmuؤminiina jamiil amiir الmuؤminiinka ra'yigiisii waa jamiile aragti fiican buu naga haystaaye faqri maanan ka baqaynaaba miyaan se qaninimana laga hoojin karaaba وakayfa akhaafu seen uga baqi alfqra fqriga seen waa xaaladii de seen aa- xaaladeen uga baqi karaaba fqri aw أxram الغinى see laakiin qaninimo layga hoojin karaa walxaal ra'yu amiir الmuؤminiin amiir الmuؤminiinka war bal shurakadiinii halkay joogaan makaankooga noo sheega wa annana lilistifhaam bay u ahaatay wa ta'tii waxay u timaadaa limacaanin kafiira macaani badan fatakuunu bimacnaa kayfa ayay marka barhkood annaadu ku timaadaa ka qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa oo kale annaa yuxyi allaah annaa yuxyi seebuu u noolaynaya haadihi tan allahu ilaahay bacda mawtiha intii geeriyootay kadib annaa yuxyi ay kayfa yuxyi si u noolaynaya weeyaan وتكون بمعنى من أين من أين نوي نقطة الناظر كقوله تعالى وإله قول كيسا يا مريم مريمي أنا لك من أين لك حجيبك هذا هذا هذا أرنكني ومن أين وتكون بمعنى متى متى معنيه جنوي نقطة كقولك وأراه هذا زرني إصابوكو أن شيت مركا دونتو ومتى شيت مر الله مركا دونتو إصابوكو وكم لفظك كم إيه للاستفهام استفهام بأسو جنيه ويطلب بها وحلق طلبا تعيين عدد عدد مقعابدي عدد كأو مبهم أن لقرنين كقوله تعالى وإلهي قول كيسبة كم لبثتم إلهي ويلي إمس أياد نقيدين وأي لفظك أي أنا للاستفهام استفهام أي أسقنتهاي ويطلب بها وحلق طلبا إيضنا تمييز أحد المتشاركين لبو ذاك سدي متكود إن العدايو في أمر أمر بي وذاك سدين أو يعمهما عميميا كقوله تعالى وإلهي قول كيسبة أي الفريقين لبدا كوحود كوغيبا خير وناكسن مقاما حق مقامك أي الفريقين خير مقاما لبدا كوحود كوغيبا حق مقامك وناكسن ويسأل بها وحل اسكويدية عن الزمان والمكان والحال انتبه والعدد والعاقل وغيره أي دواء نجي لهين وحر دنبوي عميمتي وعلى حسب ما تضاف إليه قلب وحل الله إضافة يؤون قدر كيسي حساب تيسا قلب وحل الله إضافة يؤون بالإيقية وقد تخرج إلى بحضا لغا يابا ألفاظ الاستفهام استفهام كإريديس عن معناها معنيه الأسلي أسلقها أو فيستفهم بها وحل اسكويدية عن الشيء شيء قال اسكويدية مع العلم به كيو علم لوليه لأغراض أخرى أجيدوين كلام الاسكويدية أو تفهم لك فهم أيوه من سياق الكلام كلام كثير ومن أهم ذلك tusaale yowga loo bixinayo sidaynu garanayno ama aqraabta uu u baxayo istifhaamku een asalka ahayn waxyowga ugu muhiimsan waxa ka tirsan al-amru amarka waxaa laga yaabaa inaynu aragno n- istifhaam inaynu aragno istifhaamkaasi macnihiisii saxda ahaa uma jeedee macno kale ayuu u baxay macnaha kaloo u baxayna waxa weeyaan amar amar buu macnaha ka yahay waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa iyo waxa lamidka ah fahal antum muntahuun fahal antum idinku ma tihiin muntahuuna kuwa ka reebtoomaya xumaantan aayaddan qur-aankaa waynu garanaynaayo markii maraaxishii khamradu ay soo martay ee marxaladihii ugu dambeeyey bay ahayd fahal antum muntahuun miyaad ka reebtoomaysiin xumaha haddaba istifhaamka halkan yaalla fahal antum muntahuun kolkaynu nidhaahno istifhaamka halkaa yaalla ee welibana hal ku salaysan istifhaamkaasi waa amar macnihiisuna waa intahu ka reebtooma weeyaan xumaha ilaahay wuxuu ina farayaa subxaanahu wa tacaala inaynu xumaha ka reebtoonno aynu tamaaman uga wada tagno
haddaba nahyigii lagu amar laguma keenin e oo ka reebtooma oo amara laynama odhane su-aaloo kale ayaa laynoogu soo bandhigay waad og tahay adigu ninka amarunku saara ee ku yidhaahda waxaa same kabaha qaado halkaa tag iyo ninka ku yidhaha ma qurux badan tahay inaad hebelow kabaha qaadatood halkaa hawshaa inoo soo qabataa way kala macaan yihiin hadda waa isla reergeyntii uun amarkuna dadkuwa yar dhibsadaano waynu ognahay waxaan amarka ahaynna si fudud baa loo yeelaa haddii iminka taloo kale wax lagaa weydiiyo iyo haddii layska kaa amro uun marley adoo shaygii ku dhaqaaqaya ayay haddana kala macaan yihiin sidaad garanayso ka qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisiiyo waxa lamidkaa weeyaan ilaahay uu ku qowlayo fahal antum muntahuun miyaad ka reebtoomaysiin xumaha bimacnaa ka reebtooma oo amara weeyaan wanahyu nahyi weeyaanka labaadna ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan atakshawnahum ha ka baqina fallaahu ilaahay baa axaqu mudan an takshawhu inaad ka baqdayne haddaba atakshawnahum aayadda qur'aanka ah ee hamsaha hamsatulistifaamkaa wata wata istifaamkaasi istifaamkii aynu naqaanay maahe waa waa nahyi weeyaan atakshawnahum ay laa takshawnahum ha ka baqina laa takshawhum ha ka baqina ha ka baqina ayuu macnaha ka dhigan yahay fallaahu ilaahay baa axaqu mudan an takshawhu inaad ka baqdiine iyaga ha ka baqina ibliiska iyo acwaantiisa ha ka baqina eh ilaahay ayaa mudan inaad ka baqdiin wa taswiya weeyaanka saddexaadna taswiya waa istifaamkii oo taswiye faa'iideynaya laba shay oo siman macnihiisiiba ka baxay ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyaan sawaaun waxa siman calayhim nimanka gaalada ah waxa ku siman a andartahum digiddaada am lam tundirhum iyo digid la-aantaadu way ku siman yihiin laa yu'minuuna marnaba ma rumaynayaan wixii rumeeye la yidhi aayaddaa qur'aanka ee a andartahum u digtaya iyo am lam tundirhum umaadan digina istifaamka halkaa yaalla wuxuu faa'iideynayaa maxay ataswiya bimacnaa gaalada waxa ku siman haddii wax loo sheegiyo haddaan wax loo sheegin marley waa isku waa iskugu mid uun la soco oo dee gaalada hadday iskugu mid uun tahay ujeeddooyin badan buu ilaahay k ka leeyahay kolkan wax u sheega laleeyahay diinta gaadhsiiya fircoon oo ilaahay og yahay inuuna marnaba waan toobaynin ayaa haddana muuse iyo haaruun loo diray kolkaasaa la yidhi faquulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakhshaa waxaa laga yaabaa inuu wuxuun ku qaatee bal hadda ninkaa u tago oo khayrka iyo diinta u sheega baa la yidhi waa fircoon ilaahayna wuu og yahay caaqibadiisa iyo halku ku dambayn doono kiu ilaahay og yahay ayaa haddana laguu diraya inaad wax u soo sheegtid waayo xujay ku noqon doontaa waxaa loo sheegayo ilaahay meeluu kaga dacwoodo ayuuna helaynin aakhare kolka la yimaado wax kastuu sheegaba miyaan laguu iman hebelmuuna hadalkaa kugu odhan maan xugumkaa laguu caddayn baa la odhanaya kolkaa xujo la-aan buu aakhare noqonaya waxaa kaloo jira laa yuuminuun kolkuu ilaahay leeyahay waa gaalada dee ilaahay markeega horeba ogaa inayna ku iimaan yeelanayne waxa laga yaabaa gaalada bedhkood inayna waanad iyo waana la-aantu ayna u sinayne markii wax loo sheego inay wax qaataanna way dhacdaaye la soco hadda way qaadanayaan wanafyu nafyi weeyaanka afraad oo nafyiba u soo aroorayaa istifaamku ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan iyo waxa lamidka ah ilaahay uu yidhi hal jazaau lixsaan ixsaanka abaalkiisu ma aha ila alixsaanu ixsaan kale mooyaane haddii ixsaan laguu sameeyo ma xumaad adigu ku abaalin ruuxii ixsaanka kuu sameeyey may ixsaan nin kuu sameeyey haddaad abaalinaysid abaalkiisu ma aha ixsaan kale mooyaane wax kale inaad adna ixsaan u samaysid baa lagaa rabaa haddaba istifaamka hal jazaau lixsaan ah hashaasi waa bimacnaa nafyi oo maa jazaau lixsaan daliilkuna waa ilaada daba dhacay maa jazaau lixsaan ixsaanka abaalkiisu ma aha ila alixsaanu ixsaan kale mooyaane wax kale ninka abaal kuu sameeya abaalunbuu kugu leeyahay inaad ku abaalisid ee wax kale isagu kuguma le walinkaaru inkaar weeyaanka shanaadna ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyaan agayra allahi ilaahay hayrkii miyaa tadcuuna caabudaysiin istifaamka waxaynu ogeyn in laysweydiinayo marba ka hamsaha ku xiga iminka cibaadada tadcuuna a laysma weydiinayo cibaadadaa laysma weydiinayo cibaadadu waa sax dee laakiin kolba cidda ay ku dhacdo ayay qalad ku noqonaysaa haddii cibaadada ka loo cibaadaysanaya allah ay noqoto sax bay noqonaysaa laakiin haddii ilaahay waxaan ahayn ad u cibaadaysatid taa ayaa khalada kolkaasuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala agayra allah war ma ilaahay kayrkii ayaa tadcuuna caabudaysiin bimacnaa halkani waa maxay waa inkaar oo inkaarkani nefyi ma aha nefyigi iyo inkaarka farqibaa udhexeeya waxa lagu inkirayaa ficilkoogan baa la tashniicinayaa aad baa loo ceebaynayaayo loo fool xumaynaya ficilkooga markaasuu ilaahay yidhi agayra allahi tadcuun war ma ilaahay waxaan ahayn baad caabudaysiin watashwiiq ka lixaad waa jacaylgelin istifaam baa soo arooraya istifaamka waxaa looga jeedayaana waaba tashwiiq waa jacaylgelinba weeyaan adiga ayaa wax lagu jeclaysiinaya ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyaan ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala hal adullukum miyaan idin tusiyaa calaa tijaaratin ganacsi tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin aliimin cadaab aada u xanuun badan ilaahay baa aadamaha la hadlaya subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu ina leeyahay ma idin tusiyaa aadamow ganacsi marnaba aydan ku khasaaraynin cadaabkana idinka badbaadinaya kolkaa istifaamka noocaasoo kalehi waa maxay waa litashwiiq weeyaan ninku waxuu u baahnaa uu aad iyo aada ugu baahnaa si kooban haddaad adigu u ogaato oo tidhaa hebelo waxaad weligaaba daydayi jirtay wixii balma kuu sheega marley ii sheeg buu koodhin maad u sheegtid waxaad doonaysaa inuu sii jeclaado uu aad ereygan usii jeclaado weeyaan ilaahay baa inale subxaanahu wa tacaala hal adullukum miyaan idin tusiyaa calaa tijaaratin ganacsi ma idin tusiyaa tunjiikum idinka badbaadisa min cadaabin cadaab idinka badbaadisa cadaabka oo aliimin aada u xanuun kulul waa nacam jawaabtu marley ilaahayna wiina tusiyey subxaanahu wa tacaala tujaahiduuna biamwaalikum waanfusikum buu ilaahay ku yidhi waa inaad naftaada iyo maalkaagaba diinta aad ku difaacdo ood dalkaaga ku difaacato ood ilaahay dartii ugu jihaado liiclaa'i kelimati illahi inaad ugu jihaado oo qarad kaloo dunawiya meesha laga saaro haddii tujaahiduuna biamwaalikum waanfusikum ilaahay nafta maalkuu ka horreysiiyey maalka qur-aankana inta jihaadka dhex dhacda waad og tahay oo markuu ilaahay jihaadka ka warramayo maalkaa la horreysiiyaa mar kaste tujaahiduuna biamwaalikum wa anfusikum waa inaad naf iyo maalba sidii xadiidkii nebigu uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ninkii uu nebigu tilmaamaya naf iyo maalba intay baxee intuu isbixiyey midnaba uuna ka soo noqon oo kale dee waa camal qaaliya weeyaan oo naarta aad kaga badbaadaysid istifaamkaasi waa tashwiiq waa jacaylgelin weeyaan ka toddobaad istinaas baa la yidhaha waa wehel ruuxa aad soo dhawaynaysid ninka qariibkaa maad aragtay ee dee aydaan macrifaba idiin dhexaynin haddaad sheeko su-aala ku bilowdo ka warran bal waxaa ka warranoo dee marlay laba ruux aan isla aan isgaranaynin markay kulmaan sheeko islama qaadi karaan oo ismaba yaqaaniinba ninkaad istaqaaniin baad sheeko caadiya ka wada sheekaysan kartiin labada nin aan isgaranayn su-aalaad bay isku bilaabaan kolkaa ninkaa gariibka ah ee dad iyo daltoona aan garanaynin markaad su-aal ku bilowdid su-aashaasi haddaa dhinac kasta waa loo dhigi karaaye su-aal ay ka muuqata naxariisi markaad ku bilowdid istinaas baa la yidhaahdaa ninkanaad soo dhawaynaysaa istidlaaf ludfi baad u samaynaysaa waa aayaddan qur-aanka ah oo kale wamaa tilka maxaa ku jira gacantaada wamaa kaasi muxuu ahaada wamaa tilka kaasi waa maxay biyamiinika gacantaada ku sugan yaa muusa muusow maadaa khabarna waad ka dhigi kartaa mubtadana waad ka dhigi kartaa wamaa tilka taasi maxay ahaatay baa laleeyahy wamaa maxay bay tilka taasi ahaatay biyamiinika midigteeda ku jirtaa yaa muusa wartanaad gacanta ku haysa bad ii sheeg baa la yidhi muusa ilaahay wuu garanayaa sow maaha waxaanuu muuse gacanta ku hayo mise u garan la'yahay kula tahay oo ilaahay baa le muuse waan garan waaye ii sheeg ilahay wuxuu garan waayaaba ma jirto kolkaa istifaamka wamaa tilka biyamiinika oo kale waa waxa weeyaan ka aynu sheegayna istinaaskaasoo waa soo dhowayn muuse la soo dhowaynayo oo aada loo soo dumayo wamaa tilka biyamiinika yaa muusa jawaabtuu bixiyey baad adna garanaysaa wa taqriirka sideedaad waa taqriir istifaamku wuxuu ahaan jiray waxaadan garanaynin ood ruuxa weydiiso sow ma aha iminka waxaan la garanayinba maahae waxa weeyaan taqriir waa iiqiro iiqiro weeyaan waxaasi inuu jiro waa su-aashii shalay aynu ka warramaynay aynu lahayn maxkamadaha hortooda ayaa badan in la adeegsado taqriir qirashada weeyaan inaad tidhaa ninkaa hebelow iiqiro ninkii ku dhirbaaxay ayaa markaad maxkamadda wada tegtiin aad odhanaysaa hebelow sow imaadan dhirbaaxin waad og tahay maxaad ka weydiinaysaa inuu meesha ka qirtaa doonaysaa dembigaasi uuna mar kale weyn karin taqriirku haddaba wuu jiraayo taqriir waa qirashadii inaad ruuxa qirsiiso waa reerkii guurayeed odhan jirtay reerku miyuu guuraya adigoo arkaya waa caadi waa macno saxa weeyaan khalad maaha waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale alam nashrax laka sadrak alam nashrax war miyaanaan waasicinin laka adiga miyaanaan ku waasicinin moxamedow sadraka xagga laabta laabtaada miyaanaan waasicinin buu ilaahay leeyahay haddaba alam nashrax laka sadrak laabtaada maanaan waasicintaa ilaahay leeyahay nebiga ma waxaad u malaynaysaa ilahay inuu garan laayuhu nebiga weydiinayo waa maya waa maxay haddaba waa taqriir oo nebiga ayuu doonayaa inuu ilaahay uqirto inuu nebigu qirto oo yidhaha rabbiyow naca albala inuu yidhaha ilaahayow balaa waad waasicisay waad ii waasicisay oo alla ilaahay laabtaydii wax badan ayaad qaadsiisay ama ad ii deeqsiisay alam nashrax laka sadrak waa imtinaan oo markuu nebigu qirto calayhi salaatu wasalaam mani ilaahay xaggiisa uga ahaaday ayuu noqonayaa alam nashrax war miyaanaan waasicin laka adiga miyaanaan kuu waasicinin sadraka laabtaada wa tahwiil waa shidogelin shayga aadka loo cuslaynayo ee laleeyahay dee waxaasi wax maskaxda aadamuhubu qaadi karaya ma aha ayaa isna istifaam lagu keenaa tahwiilku kol istifaamkii tahwiilkaasu kusoo arooraya wax laabtaaduba ayna qaadi karaynin waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaa leh kiyo aadamaha la hadlaya alxaaqatu malxaaqa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kiyo inala hadlaya alxaaqa malxaaqa waa maxay xaaqi buu ilaahay leeyahay maa maxay bay alxaaqatu ahaatay xaaqi waa qiyaamadii sidaad garanayso wamaa adraaka maxaa ku baray malxaaqa xaaqadani wax alla waxay tahay maxaa ku baray istifaamka noocan oo kale iyou dhacayaa waa maxay waa tahwiil bimacnaa laabtaaduba ma qaadan karto ma fahmi karto dhibaatadani intay la eg tahay iyo iyo mashkeladda ay wadataa intay la eg tahay waa wax aada u weyn walistibcaad haddii alxaaqa malxaaqa istifaamka noocaas oo kale ku soo aroora haddii ficil maadi laga dambaysiiyo wamaa adraaka la yidhaahdo ilaahay baa inta badan caddeeya wamaa adraaka malxaaqa maxaa laga dambaysiiyey so ilahay ma sii caddeeyin wamaa adraaka malxaaqa markii la yidhi ilaahay baa isagu caddeeyey subxaanahu wa tacaala alqaaricatu malqaarica haye maxaa la yidhi maan la caddaynin wamaa adraaka markii laga dambaysiiyey waa la caddeeyey mar kastoo adraaka laga dambaysiiyo qur'aanka waxaa la og yahay inuu ilaahay si fiican u sharxo laakiin haddii adraaka mudaariceega laga dambaysiiye ka warran wamaa yudriika haddii la yidhaha ka warran wamaa yudriika lacalla saaca haddii la yidhaha ilaahay sharxi maayo kuu caddayn ma kuu sharxi maayo wamaa yudriika lacalla saaca maxaa ku ogeysiiyey inay saacaddu noocaa iyo noocaa tahay miyaa lagu caddeeyey saacaddu kolkay dhacayso miyaan garanaynaa oo sanadka taariikhdu markay intaa tahay saacadda qiyaamadu dhacaysaa miyaa layna yidhi dee laynooma caddaynin oo saacaddaasi qiyaamadu dhac inta badan istifaamka noocan oo kalea wamaa yudriika haddii laga dambaysiiyo waa laguu daayey walistibcaad waa ka tobnaad istibcaad buu soo arooraa waa shayga aadka u fog ayuu soo arooraya istifaamku istifaamnimadii buu ka baxay istibcaad baana looga jeedaa istifaamku waxaadan garanayn ood ruux weydiisuu ahaaye ma garanaysaa su-aashaadii baa iminka isti- istibcaad unuga wax foguun waa raagsatay istibtaa waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ilaahay uu yidhi annaa lahumu dikraa seebay u waantoobayaan nimankani walxaal qad jaa'ahum uu u yimid rasuulun mubiin rasuul cad baa u yimid ay beeniyeeni say u waantoobayaan waantoobi waa- ma- waayaan waayaan ma- waa- wuxuu ilaahay diidaya subxaanahu wa tacaala ama ilaahay uu istibcaad iyo fogeysi ku samaynaya inay nimankani waantoobaan say u waantoobayaan nebi cad baa u yimid ay beeniyeeni istibcaad waa fogeysi weeyaan wanaxu anaa yakuunu lii maalu qaaruun faqiir miskiin aabaan ahaye shaqana aan haynine qaaruun maalkiisa seen xagu iga imanaya maalka qaaruun waa raagsi maalka qaaruun waamuu kuu imanaya haddaad shaqo bilowdo baalashna ka bilowdo welibana uu fog tahay saw maaha aad baad u fogeysanaysaa anaa yakuunu lii maalu qaaruun waynu naqaanaa istibdaha iyo raagsiga waxaad odhanaysaa waryaa hebelow imisaan kuu dhawaaqay maxaad iiga tagtay buu ka odhanayaa sunigii ku yidhi isug maxaad odhanaysaa war imisaan kuu dhawaaqay markaad tidhaa imisaan kuu dhawaaqay ma inuu ku yidhaa baad doonaysaa imisa baad tidhi oo waa su-aala shan jeer baad ii dhawaaqday inuu ku yidhaa baad doonaysaa mise lix baad ii dhawaaqday uu kugu jawaabi imisaan kuu dhawaaqay ii sheeg maaha inta jeeraan kuu dhawaaqay e waan ku raagsaday weeyaan hebelow imisaan kuu dhawaaqay waa raagsigeen waa istibcaadkan iyo istibtahan weeyaan wa tacdiim istifaamku istifaamnimadii intuu ka baxo ayuu tacdiim iyo weynayn ku soo arooraya waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale subxaanahu wa tacaala ilaahay uu leeyahay man daa keebuu alladii ka ahaaday yashfacu shafeeco qaadaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi idankiisa mooyaane ilaahay kolkuu ku leeyahay man da ladii yashfac ma ilaahay maka shafaaco qaadaya ayuu doonayaa inuu inaad u sheegtid uu garan la'yahay waa maya ilahay wuxuu garan la'yahay ma jirte waa litacdiim weeyaan weynayn weeyaan wa taxqiirna wuu ku soo arooraa waa kaa ka kasoo horjeede naxu ahaada aladii madaxtahu kaiiran ar makan baad in badan ammaanaysay makan baad in badan adiguba waa taqaanaa makan ba haddii lagu yidhaha makan makantu waa ceeb weeyaan cay weeyaan marka lagu caayayo ya ar makan adii tilmaamaysay haddii lagu yidhaha ka warran ya se makanaad sheekha iga dhigaysay haddii lagu yidhaha ka warran makan ba haddii lagu yidhaha waa taxqiir waa istifaam istifaamkani makan marka lagu leeyahay inaad haa iyo maya iyo midna looma baahno waa xaqira- waa xaqiridun weeyaan waa lagu yasayaa yasid weeyaan taasuu ku yidhi ahaadaa makanu aladii ka ahaaday madaxtahu ad amaani jirtay kasiiran wax badan armakanuhaa kaad wax badan amaani jirtay buu ku yidhi wa tacajub waa tacajub iyo yaab tacajubna istifaamku wuu usoo arooraa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan ilaahay uu yidhi waxay odhanayaan maa lihaada arasuul war rasuulkan maxaa u ahaaday yaklu طacaama wuu cuntaynayaa wayamshi fi laswaaq suuqana wuu soco u lugaynayaa waa maxay ninkan rasuulnimadana sheeganaya waxna cunaya waxna cabaya suuqana taltalaabsanaya iska socda kolkaa waa maxay tacbiirka noocan oo kale ah waa tacajub weeyaan yaab weeyaan waayo waxay aaminsanaayeen ilaahay ninkuu risaalada usoo dhiibaya inuu malag muqaraba noqonayo samada inuu ka soo degayo ayay aaminsanaayeen waxna una cunayn waxna una cabaynin markaasay arkeen nin rasuulnimona sheeganaya sidoodana wax u cabaya waxna u cunaya suuqana lugaynaya kolkaasay yidhahdeen maa lihaada arasuul yakulu طacaama wayamshi fi laswaaq waa tacajub madaxay haystaan wanaxu maa baaluk waxaad adna ku tidhaahdaa dadka markaad la hadlaysid maa baaluka niyaho waa maxay arrinkaagu tudayicu lwaqta waqtiga waad dayacaysaa sudan bilaashun baad ku dayacaysaaye waktigaagii bilaashun baad ka dhigtay maxaa kugu dhacay waad yaaban tahay nin yaroo waxaad aragtay soo koraya oo waktigiisii bilaash ku dayacay bilaashnimo ku dayacay markaasaad odhanaysaa maa laka maa baaluka tudayicu lwaqta sudan war maxaa kugu dhacay waktigaagiiba bilaash baad ka dhigtee waad la yaaban tahay tahakumku waa jees jees istifaamku intuu istifaamnimadii ka baxo ayuu jees jees ku soo aroori karaa waa naxu acaqluka yusawiqu laka an tafcala kada nin baa waxaadan ka filanay ka filanaynin sameeyey waxaadan kaba filanaynin ayuu ayuu nini sameeyey maxaad ku odhanaysaa acaqluka warma maskaxdaada ayaa yusawiqu laka kuu qurxinaysa an tafcala kada waxan iyo waxan inaad samayso ma maskaxdaadaa kuu qurxisa oo ku faraysa baad abanaysaa waa maxay waa tahakum waad ku jees jeesaysaa arma maskaxdaada waxaan same ma caqligaaga waxaa kuu sheegay baad odhanaysaa ma caqligaaga ayaa waxaa kuu sheegaya waa ninkaad aadka ugu jees jeesayso waciidkuna waa noocaas oo kale waa hanjabaad goodi weeyaan ilaahay markuu hanjabayo uu ballan adag iyo naar u yaboohayo gaalada waciidku istifaam ayaa lagu soo aroorin karaa waa aayadda qur'aanka ah oo kale alam tara kayfa facala rabbuka bicaad nimankii reer caad ahaa ee suuraddii kale inooga warrantay qisadooda ayuu ilaahay leeyahay alam tara miyaadan arag kayfa facala rabbuka siduu rabbigaa ku sameeyey bicaadi nimankii reer caad alam tara iyada iska dhaaf istifaamka horaad usoo baratay waa litaqriir istifaamka alam tara ku jira waxaynu iminka uga jeednaa ka waciidkii waa kayfa facala rabbuka bicaad kayfa mayna istifaamiye ahaan jirin kayfa facala rabbuka rabbigaa siduu ku sameeyey bicaadin waa si lala yaabo weeyaan aad loola yaabo adag de waciid adag weeyaan alam tara kayfa facala rabbuka bicaadin irama dati lcimaad nimankii raa iram la odhan jiray raa iram ee daati alcimaad cimaadka u saaxiibka ahaa niman aada u waaweyn bay ahaayeen waxay dhistaanna la og yahay nimankii ilaahay wuxuu ku sameeyey miyaadan ogeyn istibda waa raagsigii istibcaadka kii aynu soomaaliga ku raacinay ayuu noqonayaa istibda raagsi weeyaan ilaahay baa yidhi ka qowlihi tacaala mataa nasrullah waynu garanaynaa mataa nasrullah waa mu'miniinta had iyo jeer waxaynu ognahay inuu mu'miniinta ilaahay la jecel yahay khayrka inay khayrka sameeyaan sabirka iyo dhibaatada inaad ku sabirtid waa waa khayr bay kuu tahay la soco mu'miniintu war mar kasta way imtixaanan yihiin imtixaanunba ku socda waynu ognahay marka laga ay la yaabaan dee nooca loo cadaabayo mu'miniinta ayuu ilaahayna yidhi waxay odhanayaan xataa yaquuluu aayaddii qur-aanka ayd baad garanaysaa mataa nasrullah goormuu ilaahay nasrigiisu ahaaday ilaahay nasrigu wuu u ballan qaaday mu'miniinta saw ma aha waad arkaysaa dhibaatooyinka iyo ixtilaalka iyo sidaad arkayso dulliga iyo qamciga iyo ihaanada ku socota markaad aragto iyo halka yaaliin ay mu'miniintu odhanayaan mataa nasrullah mee ilaahay nasrigiisii goormuu ahaaday ilaahay nasrigiisu waa fogeysi weeyaan istibda waa raagsi weeyaan waxa aada loo raagsaday ilaahay nasrigiisii baa la raagsaday mataa nasrullah maxaa laga dambaysiiyey alaa ina nasr allahi qariib adawaatu tawkiid badan baa la isgeliyey ilaahay ilaahay nasrigiisu waa dhow yahay waxba adigu ha fogeysanin ilaahay nasrigiisu wuu imanayaaye wanaxwu kam dacawtuka hebelow imisaan kuu yeedhay waa tii raagsiimaha in misaanku u dhawaaqay waa raagsiimihii istibdaaga kayaan kusoo fasiraynay weeyaan istibcaad iyo istibdaacad bay iskugu dhow yihiin wa tambiih baraarujin weeyaan cala alkhata'i ges lagu baraarujinayo nimanka aad leedahay waad khaldan tahayna calaa siiqati listifhaam baa lagu soo arooriyaa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyaan atastebdiluuna miyaad bedel qaadanaysiin alladii ka huwa isagu adnaa liitay biladii kii miyaad ka bedel qaadanaysiin huwa isagu khayrun khayr ka badnaa reer banu israa'iil baynu ognahayoo ilaahay intuu nimco kasta isku saaray ayaa la yidhi raaxaysta un miyaad raaxaysan garan waayeysiin cune oo cabba un baa la yidhi raaxadaa haysto markaasay yidhahdeen haddaanaan yar dhididin oonaan shaqaysanin raaxada nooma ahee ilaahow manigan iyo salwigan iyo nimcadan bal naga badaayo basashan urta iyo waxaa bal nasiiba yidha waxaanu beerbeerane waa basashan urta nimcadii la siiyey hilibkii iyo wax kastoo la siiyo oo u dhammaystiranna waxay idhahdeen ilaahu kaama doonayno wax lala yaabay sameeyeen ma arkaysaa nimco cajiiba intuu ilaahay siiyey ayay basal iyo waxaan dhaamin yidhahdeen ilaahu taa aanu beerbeerano oonu meelaha miyiga kusoo beerbeerane balota tan naga daabay yidhahdeen waa nimanku niman aad u caqli xun bay ahayen reer banu israa'iil maskax adagna way ahaayeen waa qatalat alambiya sidaad garanayso nimankii dee waa dilaagii nimankii ambiyada layn jiray weeyaan reer banu israa'iil dilka ambiyada ayay caan ku ahaayeen waxaynu garanaynaa taasuu ilaahay kala hadlayaa ilaahay intuu soddon nimco siiyey ayay ilaahay ku abaaliyeen soddon xumo ay ilaahay jazo uga dhigeen soddon nimca hada la siiyey la soco tani mid kamida weeyaan soddonkaa soddonkaba suuratulbaqara ka warramaysa tani soddonkaa mid kamida weeyaan ilaahay intuu nimcadaa siiyey ay yidhahdeen ilaahu nimcadan haddaanan dhididin waxba noo tari mayse bal basal nasii bay yidhahdeen miyigaan kusoo beerane miyaad aragta wax waalan mooyaane wax kale inu saa ku hadlayo waa maya waa hilibkii iyo wax kastaa isku saaran atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayrun kamana qurhmayo hilibkaasi hilibkaa bisili ku ka qurhmaya maaha ka uraya maaha kama dhimanayo mana waayayaanoo mar kaste waa kanoo sidaa xabagtaa aynu naqaano maad aragtay xabagtaa geedka yar unkuu dul fadhiisanaysa geedka dheecaankiisa kasoo baxaysa unbu ilaahay meelaha usoo dul fadhiisinaya halkan un ka goosaa lagu leeyahay wax kasta iyagoo kuu bisil ya kolkaasay leeyihiin ilaahu maya anagu basashii taasaanu la haynaa taa mooyaane wax kale nooma noqonayo haddana bakaylnimay sameeyeenoo waxaad garanaysaa inay hilibkii haddana kaydsadeen ay yidhahdeen yuuna ha hilibkan beriyayna wax kale waayine bal kan aynu meel dhigano waa kii hilibkii ka qudhnay haddayna dariiqada iyagu samaynin hilibkuba ma qudhmeen waa kii la yidhi hilibkan uraaba ma ureen iyaga laakiin wadda baa inagu furay atastabdiluuna miyaad bedelanaysiin alladii ka miyaad bedelanaysiin huwa isagu adnaa liita biladii kii miyaad ka bedel qaadanaysiin huwa isagu khayrun khayr ka badan warma waxaa liita ayaad ka bedel qaadanaysiin wixii khayr ka badnaa waa maxay istifaamka noocan oo kale ah dee ilaahay iyaga waxama weydiinayo wuxuu garan la'yahay istifaamka noocan oo kale wuxuu ku soo baxay atambiih calaa khata inay qaldan yihiin baa la isku caddaynaya waad qaldantihiin bay ka dhigan tahay wa tambiih cala albaatilna waa noocaas oo kale waxa baatilka ku dul sugan ayaa laga yaabaa in istifaam oo kale lagula hadlo si loo baraarujiyo oo loo yidhaahdo waad qaldantihiin ka qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa afa anta adigu tusmicuyo miyaad maqashiini asuma dhagoolayowga aw tahdi lcumya ama indhalo indhooloyowga miyaad wax tusi kartaa waxaa jira nin dhagoolaa miyaad hadalkaaga maqashiin haddaad tidhaa dhagoolaan la hadlayaa ka waran oon hadal maqashiinaya ama indhoolaan wax yar tusayaayo dhulka yaalla waxaan maadan arkaynin haddaad tidhaa ka waran indhoolihii intaad u tagto dee waad qaldan tahay baatil baad ku dul sugan tahay markaasuu ilaahay leeyahay afa anta adigu tusmicu miyaad maqashiinaysaa asumma dhagoolayowga miyaad wax maqashiini aw tahdii mise waaba tusi alcumya indhoolayowga mise indhoolayowgabaad wax tusaysaa baa la leeyahay nimankan gaalada ah aynu garanaynaa qalbigoogu dhintay waa dhagoole ad tidhi la hadal dhagoole ad la hadal istidhi oo kale weeyaan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaynu garanaynaa qaabka ula hadli jiray kolba daliil gaara iyo xujo gaaray soo qaadanayeen waxay odhan jireen haddaad moxamedow bal nin tahay haddaad nebi tahay bal labadan geed ee isku yaalla uun aayar dee nebinimadaadii iyo xujadaada aanu aragnay iyo sidaad garanayso mucjisadaadii intuu geedkaasi halkiisaa ka kaco ha u boodo halkaa kale kala dhex mar kolkaa labada geed haddaad taa samayso waxaanu yaqiininaynaa inaad nebi tahay waanu ku rumaynaynaa waayahay waa kii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa kii dee ilaahay labadii geed ay arkayeen ee saa u hortaagnaa intuu ilaahay kala jaray uu nebigu kala dhex maro geedna halkaa isku taagan geedna halkaa ma engegayo iyo midkas dila dhulkiisii buu ku taagan yahay kala dhex maray madaxun bay qabsadeen waxay yidhaahdeen maxamed sixirkiisa waxaan moodayn inuu dadka ku egyihe ilin geedahana wuu gaadhay ya ninkan sixirkiisii geedahiina wuu gaadhay bay yidhahdeen geedihiina waxay yidhahdeen bal hadda annaga reemakaadka si kasta noo jeedisaye bal dayaxaasi ha noo kala dilaaco dayaxa asanada yaallaba arkaysiin eenu wada arkayno bal dayaxaasi ha noo kala dilaaco waa ka ballan qabsada la yidhi ayay ballan qabsadeen habeenkii ay ballameen ayuu dayaxii ilaahay kala jaray waynu garanaynaa inba meel bay istaagtay iyagoo arkaya weeyaan waa habeen caadi loo sii ballamay weeyaan markaasay yidhahdeen wallahi reemakaadka ninkani wuu sixraye bal waddooyinka aynu u baxno oo aafaaqda iyo waddannada kale nimanka ka imanaya sixirkiisu meelaha uuna gaadhin aynu weydiinaynu nidhaana xalay dayib xumuu kala dilaacay waayahay bay yidhahdeenoo rag bay kala direenoo waddooyinkii caadiga ahaa ee safarku mari jiray bay u kala direen safar kastoo soo baxaaba wuxuu yidhahdaa un xalay buu dayaxii kala dilaacay wuu kala jeexmay waynu garanaynaa dayaxii sicirkiina imikuu gaadhay intuu dhulkiiba dhaafay bay yidhahdeen geedaha ya ya waxaanu moodayna inuu intan un ku eg yahe iqtarabat iqtarabat isaaca wanshaqa alqamar soo mahayn insh- wanshaqa alqamar kolkaa afa anta miyaad maqashiinaysaa afa anta adigu miyaad tusmicu maqashiin kartaa asuma dhagoolayowga aw tahdii mise waaba tusi kartaa alcumya indhoolayowga dhagoole miyaad wax maqashiini indhoolase wax miyaad tusi kartaa waa baatil haddaad istidaan in dhagoolaa wax maqashii baatil baad ku sugan tahay watambiih calaa dalaali dariiq inaad dariiqa ka lunsan tahayna waa lagugu baraarujinayaa waa ka qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisa fa ayna tadhabuun war xaggeed ku socotiin nimanka ga- baa- baadida ah ee dariiqa xaqa ah garab maray ayaa lagula hadlaa fa ayna tadhabuun waa kii samarqandigu